waxaan rabaa in aan u tacsiyeeya faamilka walaalaheen oo maanta laga geeriyooday runaanti faamilaas ka geeriyooday laakiin reemandheera dhan ayaad ka geeriyooday gacan oo dulun ah ayaas ku dhintay ninka walaalkeen hashim oo maanta asaga iyo nin walaalkiisa oo la midiyeeyey la bilaabeeyey isagana u dhintay hashim walaalkiisna hadda isbitaal ku jiro waxaan rajaynaynaa insha allah jamaal in uu ka kabsan doono kasoo bixi doono inkasta oo aad iyo aad loo bilaabeeyey isaga laftiisa marka tolka iyo qaraabada iyo reer mandheerana waxaan leenahay ninka walaalkeenna ha la cafiye oo geeriyooday ninkan hadda xanuunsano walaalkiisa ahna asagana ha loo soo ducoyo inuu ilaahay u fududeeyo waxaa kaloon leenahay ninka daalimka ah iyo gurubkan daalimka hal keliya maaha liigu yiri insha allah ayagana waa lagu daba jiraa dowladda ayaa ku daba jirto waa la soo qaban doonaa mudankiisana insha allah waa la marin doonaa markaan insha allah inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun aan leenahay runaanti dhakhtarka ayaan hadda la kulmay dhakhtarka gacanta ku haya rajo fiican ayuu noo muujiyey in insha allah aad ka soo kabsan doono kolley waa feeraha meelahaas laga madiyeeyey waxayna u eg tahay inuu ka soo kabsan doono insha allah